halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa dabayaaqadii toddobaadkii hore soo gebagabaysay shir ku saabsanaa hanaanka dhabu heshiisiinta qaranka waxaana lagu soo bandhigay qaabka ugu habboon ee gudaha dalka dib u heshiisiin waarta looga samayn karo haddaba wariyaha v o a xasan kaafi qoyste ayaa dadaalada dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha loo baahan yahay in laga heshiiye ka waraystay jaamac cabdulaahi cigaal gaabuush oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha dib u heshiisiinta
horta runta haddii la sheego soomaali wax badan bay ka heshiisay markaad maanta eegtid dabcan sagaashan iyo kowdii dowladdu way burburtay laakiin dhibku sagaashan iyo kow kamuu bilaabmin wixii burburka keenay ee dowladda dhan galaaftay ayaa horta dhibka dhabta ahi weeyaan kaasina maba ahaa xitaa wax lagu soo koobi karo dee sideetamaadkii jabhadu waxii ay ka kaceen haddana afgembigii haddana dowladdii rayidka ahayd ee fashilantay haddana bimacnaa mushkiladuhu wayse soo tarayeen wayse soo biirsanayeen marka dabcan markii dhibku dhacay dee dowladdii meeshii ka baxday dadku halkay kala taagnaayeen iyo halkay maanta taagan yihiin aada bay u kala duwayno waa laysku soo dhawaaday marka waxaa la odhan karaa heshiisiin fara badan baa dhacday laakiin dee weli dhibkii ma dhammaan sidoo kale ilaa markaasba ilaa hadda oo aada mooddo hadda un in loo soo jeesanayo wax maaragtay qorshe dhaba oo xisaabtiisa iyo qorshihiisu cad yahay oo la leeyahay qaabka ayaa sidaa iyo sidaasaa loo heshiinaya maaragtay may dhicin markaad eegto soomaalida xilligan maxaa mudnaanta u leh oo loo baahan yahay inay ka heshiiyaan maxaa laga heshiinayaa dabcan siyaasad waanay socotaa waxna waa laga heshiiya wax badan oo dhimayin bulshada waad og tahay tuulo kasta iyo deegaan kasta dad baa ishaysta madaxa la iskula jiraa waxyaabo badanna waa laga heshiiya oo laga soo gudbay oo khilaafaad hore oo la xaliyay baa jira kuwa badan oo cusub oo hadda curanayaana way jiraan markaa kuwa curanaya in laga hortago kuwa maaragtay kale taaganna wax laga qabto waa laba ka saddexaadna wuxuu yahay arrimaha fikirka diiniga ah oo arrin inagu soo korodhaya oo dee sagaashanadii may jirin markaa wejigaasina waa arrin fikirka diiniga in laga heshiiyo markaa saddexdaa heshiisiimood ama saddexdaa meel qaab in laga heshiiyo siyaasad bulsho iyo maaragtay arrimaha fikirka diiniga ah laakiin markaad eegto maxaa ugu mudan oo ay dadka tahay inay ka heshiiyaan aniga aragtideedu waxa weeyaan ta siyaasadda ta siyaasadduna maaha dastuur la qoro waxa weeyaan way ka ballaadhan tahay waxa weeyaan hay-adaha dowladdu heerkay doonaan ha noqdaan heer degmo heer gobol heer dowlad goboleed heer federaal in ay waajibaadkooda maaragtay qabsadaan oo maaragtay la joojiyo dhammaan waxyaabaha cunfiga dhalaya sida cadaalad daradoo kale dulmiga waxyaabaha inta badan soo noqnoqda waxaa ka mid ah beelo colaadi u dhexaysay oo inta heshiis la dhex dhigo haddana mar kale isku soo rogaal celiya marka heshiisyada noocaas ah maxaa ka qaldan oo guulo looga gaari waayey walaal waa runtaa weeyaan qaab baa jira soomaalidu wax u xaliso muddo usoo xalin jirtay laakiin ku filaan waayey oo runtii u baahan in wax weyn laga bedelo oo dib loogu noqdo waa qaabka maaragtay ah tusaalaha laba bilood baa meel isku laynaya waxaa laga ina biyo isku laayeen inay dhaqaale isku laayeen inay waddo isku laayeen inay maaragtay hurgumo iyo colaado hore iyo calool xumo dhextaala isku laayeen inay xitaa mustaqbalka siyaasad arrimo la xidhiira isku laynayaan dadkiisa isu laayay inta la isugu yeedho ayaanbaa la odhanaya imsaa kala dhintay saddex iyo afar haye saddex iyo saddexna isu tuura maaragtay midka dheeraadkana hebelow bixi qoryihii iyo wixii la isku laayeen ha la soo celiyo ha layska maaragtay bedelo oo ha laysku soo celiyo sacabkaa la tumiy waxaa laleeyahy nabad baa la gaadhi taasu nabad maaha wixii meesha laysku laayay miyaa wax laga qabtay maya laakiin wixii ka dhashay waxay la mid tahay geed maaragtay caleenta laga gurayo oo xididadii u aasan yihiin ugu dambayntii jaamac colaadaha beelaha soomaalida ka dhex dhaca imise qaab ayaa loo xaliyaa muxuuse yahay farqiga u dhaxeeya in khilaaf la xaliyo iyo in dib u heshiisiin la sameeyo xalinta khilaafku waa wax iska cad mushkilad taagan baa la xalinaya tusaalahaan dagaalba meel ka dhacay waa loo togay waxa weeyaan dhibkii dhacay oo weliba dee u baahan in si xeel dheer loo xaliyo oo haddii wixii laysku laayay ay biyo tahay biyihii maaragtay la badiyo hadday tahay maaragtay arrin siyaasadeed wax laga qabto hadday tahay arrin maamul hadday tahay arrin gocasho ah yacnii waa in ruudka mushkiladda xididkeeda la tago oo aan maaragtay guudka iyo laga dhayin ma fahantay milal guudkii lama dhayo soomaalidu tiraa haddana halkii bay ka wadaa kaas waa mid laakiin marka la leeya dib u heshiisiin bimacnaa waxa weeyaan way ka ballaaran tahay waanay ka xeel dheer tahay waxa weeyaan kow dadku waa inay marka hore sababay u heshiinayaan jirto waa inay ku qanacsan yihiin inay daruuri tahay lagama maarmaan in la heshiiyo laba wixii dhex maray inay meel ku tiiriyaan xisaab xidh ka sameeyaan saddex nabaradii dhaawacii soo gaadhay iyo caloolxumadii iyo niyad xumaantii iyo ciilkii iyo caradii iyo tiiraanyadii iyo tabashadii iyo kala shakigii iyo kala cabsantii iyo is-aaminaad daradii intaasoo dhan wax laga qabto weeye qorshe loo dejiyo fog oo wax lagaga qabanayo nidaam in dadka ay samaystaan uu ka dhexeeyo waayo nabad bilaa nidaami waxba ma tarayso kadib marka taa la sameeyo intaas in kadib horumar iyo dadkii wax isku tolaya la sameeyo
kaasi waxa uu ahaa jaamac cabdulaahi cigaal jaamaca gaamuush oo ah khabiir ku xildheer arrimaha dib u heshiisiinta wuxuu u warramayay wariyaha v o a xasan kaafi qoys